ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo maantay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxa ay kusoo qabteen hub oo lahaa cismaan cali caato oo ka mid ahaa hogaamiye ku-xidadii dalka soo maray kaas oo horey u geeriyooday hubkan waxaa laga soo bixiyey garaash oo lahaa hogaamiye ku-xeedkan oo ku yaalay degmada hodan ee gobolka banaadir afhayeenka hay-adaha ammaanka ee dowladda qaasim axmed rooble oo warbaahinta la hadla ayaa ka warbixiyey hubkan ee ciidamada dowladda iyo kuwa amisom howlgallo si wada jir ah ee muqdisho ay kaga sameeyeen ay kusoo qabteen information la helay oo meel rismiya oo loo socdaa la yaqaanaa uu badanaaba ku howlgalaa marka sida caadadu ahayd ilo wareed ka yimid dadka shacabka ah ayaa lagu howlgalay ilahaasi wixii ay sheegeenna saakay waad aragteen hub fara badan iyo rasaas fara badan ayaa la qabtay mas-uuliyiintii hore hogaamiye kooxeedyada ahaa mid ka mid ah ayaa maaragtay meeshiisa laga helay waa la baaray ciidamada oo isku dhafa oo waxay ahaayeen amisom bolice iyo amisom military somali military bolice somali bolice nisa kulli waa howlgalkaas waa laga qayb qaatay si fiican buu u dhacay afayeenka hay-adaha ammaanka sidoo kale wuxuu sheegay howlgalladan in la sii wadi doono ayna sii socon doonaan ayagoo bartilmaameed ah waxa uuna dhanka kale uu sheegay howlgallada maanta in lagu soo qabtay shakhsiyaad oo uu tilmaamay in la tuhunsan yahay inay la shaqaynayeen al-shabaab howlgallada waxaa barbar socda dilal qorsheysan iyo weliba weeraro al-shabaab ay ka geysanayaan caasimadda kuwaasi oo baqdin ku abuuray dadka shacabka ah dhanka kale qaar ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ka hadleen dagaal maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo deegaanka lambar konton oo ka mid yahay odayaashan ayaa ku eedeeyay ciidanka dowladda inay ka qayb qaateen dagaalkaas ayna dhinac ka mid a dhinacyadii ku dagaalamaya gobolka shabeellaha hoose ay la jirsadeen waxa ay dowladda ku eedeeyeen dagaalka ka socda shabeellaha hoose inaysan dhedhexaad ka ahayn kaasi oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed shalay gelinkii dambe waxaa weerar ku soo qaaday niman sheeganayo shabeelle isteed iyo niman ciidamada qaranka sheeganaya oo deggan guutida afraad la yidhaahdo oo saliina deggan waxay weerar ku soo qaadeen dad maata ah oo saliina deggan ay xabbado ku fureen waxaa ku dhintay laba oday oo waaweyn oo siddeetan jir ah ayaa meesha ku naf waayey oo shacab ah guryahoodii iska jooga qaarkoodana ganacsiga haysta saddex nina way ku dhaawacmeen dhibaatadaas ayaa ka dhacday nimankaas oo ciidanka qaranka sheeganaya dhibaatadaas riday oo gardaradaas qaaban sameeyey ayagoo u hiilinaya beela gaara beelihii aan meesha ku dagaalamayn maxaa yeelle haddii adig gurigaaga lagaa raacday meeshaad aadisma badda waa maya annaga soomaaliya dhanaa og arrintayn nala gardaran yahay oo gardarna loo soo weeraray oona ay qaaban tahay ay madaxda sare dowladda wax ka og tahay aysan wax ka qabo hooni ama soom oo nabad ilaalin waay la dhahayo nasarka nabad ilaalin maahan waa dad islaxaaldaas dan gaar ah waddanka u joogo waay maxaa yeelle hoosteeda meesha ayada wax ay isbaarad u taallo oo linkeeda laga galaan shalay laba qofood oo odayaal ah lagu dilay hataa maxaad u dilaysa ma dhihin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ka jira dagaallo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo salka ku haya murano la xiriira deganaanshaha deegaanada gobolkaas dowladda soomaaliya ayaana weli ku guuleysan xasilinta gobolka shabeellaha hoose maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho